asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni murtida maanta ee aan dhinacyada badan ku eegi jirnay iyadoo laga yaabo kolla inay ifka ku keento kolla ay iilka kuu dirto ama ay cidhibdambeedka dambe ee bini'aadanka iyo maalinta aakhiro iyo ifka waxa ka jira iilka ay maaragtay xog kaa siiso markay xog kaa siinayso waxaa weeye dee xogaha waxa aakhiro jira iyo wax adduunka jiraba ee waynu ognahay oo waa laynoo sheegay oo eebe ayaa inoogu dhammaystiray diintiisa ama diinteenna nasteexada iyo raxmadda iyo wanaagga iyo barwaaqada adduunka u ah waana midii haddii eebba idmahayo ninkii gabyaaga weynahaa ee cajiibka ahaa waa cabdulaahi macalin axmede isagoo gab yahaya uu dhahayey haddii eebba idmahayo nin haddii aftahan loo yaqaan amu abwaan sheegto wax if jira wax aakhara jiriyo waxaan la eegeynba waa inuu ogaadaa sidii uurkubaallaha sidaasuu yidhi markaasay dadka qaarkood waxay u qaateen inuu wax kala sheegtay ma uu sheeganee dee wax if jira waa laynoo sheegayoo waynu ognahay oo adduunka waxa ka jira waynu la soconnaa waxa iilka jirana waynu ognahay iilka markaan ku leehay waa aakhiro waa if iyo aakhiro maogta ama waa if iyo iil if iyo iil baa la dhahaa markii adduun iyo aakhira laga hadlayo labada eray waa carabi dunya waa carabi aakhirana waa carabi laakiin markii afkeena laga hadlahayo waa if iyo iil labadaasaa loo qaybinhayaa ifku waa adduunka iilkuna waa aakhiro labadaas ayaa laga hadlahayaa oo aynu ka hadlaynaa marka abwaankaasaa saa markuu yidhi iyay qola u qaateen inuu wax kala sheegtay ama awliyanimo sheegtay markaasuu haddii eebba idmahayo yuu isberiyaa kusii dheeraan mayna tiisa taanan ayaan gelaynaa dhegaystayaal waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo xabaasha ama iilka saddex adduunka lagu necab yahay ayaa dadku ugu taga saddex dadku adduunka ku necab yihiin ayay iilka ugu tagaan ayay xubinteennan murtida maanta ina leedahay saddexda ay adduunka ku necab yihiine ay iilka ugu tagahayaani waxaa weeye cidhiidhi yaraana cidhiidhi yaraan ah haye waa cidlo wehela'aan ah haye waa cub mugdiya saddexdaasaa iilka ku sugan adduunkana waa lagu necabya tusaale midda hore waa cidhiidhi yaraan ah biniaadanku meel cidhiidhi ah ma jeclo waa ku dhihi jiray halkudhig ee dadka u tahay xabsi baadna gelisay iyo adduunkiiaad kooba nagaga dhigtay iyo noloshaa nagu cidhiidhyi wa kaasoo waa cidhiidhigiiyo waa la necab yahay oo aad iyo aad ayaa loo necab yahay dadkuna kama helaan waa midda labaadee waa cidla wehela'aana wehela'aana dee biniaadanku ma ogolo oo wayba ku waashaan boqolyaha xabsiyada inta la geeyo meel keligooda lagu xidho waallibay ka qaadaan waa midda labaad waa midda saddexaadee haddii eebba idmahayo waxaa weeye waa cub mugdi ah cub mugdi ah marka lagu leeyahy waa meel aan laydhna lahayn mugdina ah oon wax iftiinahoy leedahay uusan jirin taasna adduunka lagama rabo oo bini'aadanka adduunka ku nooli aad iyo aad ayay u necab yihiin ama ay u diidan yihiin saddexdaas ayaa loogu tagaa marka qabriga saddexdubana waxay u baahan yihiin inaad eebbaweyne kaashato oo marka horeba aad camal wanaagsan suubiso si eebba kuugu naxariisto eebbow naxariistaada nawaafaje ilaahayow qabriga noo waasici ilaahaw cadaabulqabriga ayaan kaa magan gallay ilaahayow eelkanaga noo nuuri ayaannu leenahay oo waynu ducaysanaynaa aamiinna waa ku daraynaa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa ama aan leenahay oo haddii eebba idmahayo aan ku soo qaadanaynaa ay tahay nabar aad filaysay naxdin ma leh nabar aad filaysay naxdin ma leh ayaynu leenahay